بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته si kooban waxaynu uga hadli doonaa alislaaxu bayna annaas in dadka gudahooda la hagaajiyo marka khilaaf yimaado iyadoo khudbadda aynu uga jeedno inaynu talo ku siino guurtida isu xilqaantay inay dhexdhexaadiso khilaafkaa ka jira xisbiga talada dalka haya wa ficlan waa erayo urursan oo aynu ugu ilo bixinayno inaynu ku eegno khilaaf marka uu yimaado sidii wanaagsanayd ee kheyrka badnayd ay ku kala bixi jireen dadkii wanaagsanaa ee inagu horreeyey bani aadamkuna master buu leeyay uu ku noqdo marka ay wax ka qaldamaan fii suurati huod ilaahay subxaanahu watacaala aayadda boqol iyo toddobiyo toban waxa uu ku tilmaamay wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin waahluhaa muslixuun ilaahay ummad ma halaago gudahooda kama halaago bidulmin ay bikufrin gaalnimo ilaahay kuma halaago wa ahluhaa muslixuun wa ahluhaa caadiluuna baynahum haddii ehelkoodu ay isu cadaalad falaan ilaahay ummaddaa ma rogo subxaana allah qur-aanka aayaddaasi ku jirta alimaam ashawkani fii kitaabihi fatxu lqadiir ayaa uu kaga warramay iminka dunidu waa boqol iyo dhowr iyo sagaashan dowladood wey waddan islaamah oo dad muslimiinay ku nool yihiin oo aan maanta dhibi ka taagnayni ma jiro subxaana allah waddamadii muslimiinta ah kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddon sannadood baa laga soo wareegay waktigii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam hijrada uu galay oo ficlan islaamku oo maanta aynu ognahay dunida meel la istaago oo aan laga eedaamayni ma jiro dunida ama ha noqoto cornariska dunida skimoska dadka gaagaabani ay ku nool yihiin ma jirto caalamka maanta aada arkaysa ee siraadan koone ilaa koone meel aan kelimatu laa ilaaha illa llah aanay ka baxin walaakin maca alasad laakiin dhibaatada haysata muslimiintii waxa weeye hoggaankiibaa qaldamay bani aadamkana haddii hoggaanku qaldamo oo madaxu alaa waina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa hooyaay ina fi ljasadi mudqa jirka waxaa ku jirta waslad idaa saluxat salaxa aljasadu kulluhu haddii wasladaasi ay wanaagsanaato jirka oo dhani waa wanaagsanaanaynaa buuri rasuulku calayhi isalaatu wassalaam waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh haddii wasladaasi ay xumaato jirka oo dhani waa xumaanaya macnaheedu waxa weye bani aadamku waa ruux iyo caqli iyo jidh saddexdaasuu bani aadamku ka kooban yahay saddexdubana waxay u baahan yihiin wax lagu kobciyo walidaalika waxaa weeye maanta muslimiintii halkaa maxaa dhigay yacni hoggaankii baa ka qaldamay waxaa maanta dhib haysata muslimiintii maanta meel kale ha u raadinin waxa weeye hoggaankii baa qaldamay hoggaanka marka laga hadlayana qaar baa u haysta in madaxweyne laga hadlay hoggaanku waa culummada hoggaanku waa salaadiinta hoggaanku waa baacushteriga hoggaanku waa aqoon-yahanka hoggaanku waa dadka yacni xoogga iyo cilmiga iyo aragtida iyo talada uwe ummad waxaa hogaamiya ahlulxalli waalcaqd kuwa u ila bixiye wey wadaadkii halkaasuu ka hadlaya igaadhsii baacbashiriga halkaasuu ka hadlaya igaadhsii suldaankii halkaasuu ka hadlaya igaadhsii kii aqoonta laha halkaasuu ka hadlaya igaadhsii bal ummadan oo boob u wada dhaqaaqday ka war yaa dalka boobaya kii baacbashiriga ahaa ee aabihii lacagta uga dhintay ee xalaasha ah ayaa dhulkii iyo dadkii iyo dhagixii iyo cid walba boobay wadaadkiibaa dhinaciisii ka boobay suldaankiibaa dhinaciisii ka boobay dal dhan oo boob u wada dhaqaaqay ya waxay noqonaysaa haddii laga dayn waayo anaguna masaajidka inaanu dee qaybina adeer tanaa la qaybsanaya ya maalinu waa qaybinaynaa ayaada ninkii lacagaysto soo diyaargalo baarak allahu fik mitr squarekaanu iibinaynaa masaajidka laanoo lacag badan buu jarayaa moogta haddii nin walba dee marka las intaana lagu soo gaadhin war lacagtiina haysto dalka u tula oo caruurtiina u tula oo akhiradiina u tula waxway dalka dadkaa wada leh ilaaliya baaraka allahu fiikum waxba qaldan laakiin waxa qaldani ma aha waa inaynu fahamno garanno halkay wax ka qaldan yihiin walidaalika waxa weeye waxaan in yar tilmaami doonaa oo aan badnayn inaan sheego la taliyo nimanka maanta wixii dadku lahaayeen isku haysta geelaygii baa la dhacayey war nin geel laga qaadi ma jiraada horena waan idinku sheegay waxaa laysku haystaa waxa weeye waa shantaa boqol ee shilin islaanta miskiinada ee maqarta agoonta laga ururinayo wey inaha amaanatun walaysat tucma inahaa xaqun calaa man weliya biha walaysat xaqun lah inaha amaana waxan waa wax dadku leeyahay walaysat nucmatun maaha wax qof leeyahay inahaa xaqun calaa man wali biha walaysat xaqun lah laakiin waa ayo waa kee ciddii intaa garanaysa maanta waxaa la jecel yahay inaad tilmaantood dhinaca raacdo waxaa la jecel yahay qadaraasyada socda inaad dhinaca ka fuusho waxaa la jecel yahay mashaariicda socota inaad dhinac ka soo gasho waxaa la jecel yahay wixii la qaybsanaya inaad qaybtaada ka qaadato waxaa la jecel yahay boobka inaad dhinac ka noqoto taasaad wax ku noqonaysa haddii kale yakunu lmar-u laa shay haddii kale qof aan jirin oo aan cidii waxba weydiinayn oo aan meel ka tirsanayn weeye waa kuwa maanta leeleelaya kuwii aqoonta lahaa kartida lahaa waxu soo bartay wax qaban lahaa ayna haa-ulaahi lyowm kuwaas maanta halkamay joogaan yaa wax weydiinaya kuwaas wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluhaa muslixuuna baynahum walaqad sadaqa alxaqu fii kitaabih ilaahay ummad ma halaago gaalnimo kuma halaago warbal aayaddaa u fiirsada qur-aanka ku jirtaa hadday gaalo iskugu baxaan ilaahay ma halaago gaalnimo kuma halaago wa ahluhaa muslixuuna ay bimacnaa caadiluuna baynahum hadday dadkaasi isu cadaalad falaan ya maxaa maanta dadku isku hayaa ila waa inaad fahamto oo aada garatee waa maxay khilaafku bani aadamku marka wax dhacaan waa inuu fahmo nuqdat lkhilaaf wax la taaban karo waa inaad aragto laakiin marka ay noqoto anigana markayga iga kaco adiguna markaagaan kaaga kaco el baa ku noolaaday ana markaygaan ku noolaado arrintu ay taagan tahay yani subxaan allah wax qof leeyahay ama koox leedahay ama xisbi leeyahay waa masaad wey waxaa le war ka daaya ummaddaa le waxay laba qof iyo saddex qof iyo boqol qof iyo ma aha qadiyadtu waa sarwad ummadeed waa aragti waa halgan muddo dheer qaatay oo ummad leedahay oo u baahan in dadkan cadaalad bay u baahan yihin dadkan talada oo la baahiyay u baahan yihiin hantidooda oo loo qaybiyo si cadaaladna loogu qaybiyo ayay u baahan yihin waxooda oo loo ilaaliyo ayay u baahan yihin boqolaalka dhalinyara ee maanta cadilan in loo ilo bixiyo oo shaqo loo abuuro oo dalkan horumar la gaadhsiiya ayay u baahan yihin waa aslix idan si kooban waxaan u tilmaami doonaa wixii rag soo maray ay ku kala bixi jireen ataqulu li yaa cali ana cala alxaq wadalxata warzubayr cala albaadil qaala wayxaka miskiin laa tacrif alxaqa birijaal bal icrif alxaqa tacrif ahlahu ataqulu li yaa cali ana cala alxaq wadalxata warzubayr cala albaadil qaala wayxaka miskiin cali bn abi aalib baa markaa isqabteen saxaabadu ataqulu lii yaa cali ana cala alxaq wadalxat wasubayr cala albaatil calowmam waxaan kaa dhegaystaa maanta anaa xaq ku taagan dalxa iyo subayrna baatil bay ku taagen qaala waxaka miskiin laa tacrifu alxaqa birijaal markaa nin muslim oo dee dadkii muslimiinta ay meesha jooga waxaa caliya ay isku hayeen dalxa iyo subayr buu fahmi waaye oo ku adkaatay oo labadooduba saddexdooduba ay yihiin casharatulmubashiriinka khilaafkii bashar bay ahaayeen saxaabadu iyo dadkii wanaagsanaa inala mida oo masaa'ilka qaarkood aan fahmi waaye yacni la yaaba waxyaalaha qaarkood marka ninkaa muslimkii maxaa la isku hayaa saxaabadu isku hayaan buu fahmi waayo walidaalika buu su-aashaa weydiiyey cali bn abi taalib qaala wayxaka miskiin laa tacrif alxaqa birijaal cali bn abi taalib wuxuu aha dadki ilaahay xikmadda u dhawiyey kaana caaliman wa kana faqiihan wa kana taqiyan wa kana faahiman wahada maa yusama waxaa la idhaha bani aadamku marka la sifaynayo inkastoo dadka qaarkood ay ku talax tageen cali bn abi aalib radia allahu canhu lakin kana min ahli beyti rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam walidaalika waxa weeye wuxuu leeyahay ereyo kooban oo laakiin manhaj ah kelmadaha uu yidhi bay ka mid ahayd arrintan laa tacrif ilxaqa birijaal war xaqu yaanu ka kaagani buwe waa waxa imika imata inta dhinxayda wadiyaabaysa moogta subxaan allah isma weydiin maayo maxaa la isku haya hebel baa halkaa jooga iyo hebel baa hanka war arrintu hebel maaha waa khilaafkan ummaddaa leh taladii ummaddaa la isku haysto qadiyadu hebel iyo xisbi iyo reer iyo waxaa ma taagan laa tacrif alxaqa birijaal waa inaad raacdaan xagga uu wanaaggu ku jiro ummadda taladeedu ku jirto wanaaggeedu ku jiro wanaxnu maca haa-ulaa'i ficl annagu magacyo iyo hebel iyo waxaasi halkaasaanu ku tiirinaa markay noqoto qadiyadda ummadda ay noqoto maxaa maslaxad ummadda ugu jira ayaa taladeedu aytay markaas maxaa maanta ummadda ku badbaadaysa laa tacrif ilxaqa birijaal ama mid lacag badan hana haysto ama mid markaasi madaxnimada haya ha noqdo ama mid magartay siduu doono yeela ha noqdo ama magartay wamaa adraak wamaa adraak waxaasoo dhan halkaasaa la iska dhigaya markaas maslaxadda ummaddu maxay ku jirtaa sidee wanaag ku ku jira sidaasuu ku jira taa waa in la go-aamiyo laa tacrif ilxaqa birijaal bal icrif ilxaqa tacrif ahlahu marka nimankaa isxilqaamay goortidaa waa shaqadoodii in marka ay wax yimaadaan waa ku ammaanaynaa wajazaaum allahu khayran laakiin waxaanu leyna warka cadaalad fala ya arrintaa gasheen waxaanu leyna laa tacrif ilxaqa birijaal cidna haw eexlin ya magacuu doonaha sito titlekuu doonaha sito waxaweye qofkii waxaweye qaldan waa in la idhaa waad qaldanti ka joog si ummadda loo badbaadiyo laa tacrif ilxaqa birijaal bal icrif ilxaqa tacrif ahlahu xaqa garo markaasaad raggiisa garan doontahay arrin baa kusoo gorodhay muslimiinto gabadh baa layidhi gurigeeda waa lagu noqonoqdaa nin mujaahid oo nimankii muslimiinta ee waaweynaa ka mida ayaa gabadhaasi qaba markaa cumar bin khadaab baa ka xumaaday waayo isaga ka mas-uula guryaha muslimiinta marka laga maqan yahay oo ninkaa muslimkaee mujaahidkaa isaga dagaalka u diray cali baa lagu weli gurigaasi cafan cumar bin khadaab xisbadii oo ahaa dhaqan ilaalinta ciidankii muslimiinta hada yusamaa asxaabu alxisb baa la odhan jiray ciidankii booliska ahaa ee markaa u qaabilsanaa dhaqan celinta ayuu u diray gurigii oo yihi ka soo war hela cumar bin khadaab radia allahu canhu oo gabadha muslimadda ah iigu yeedha buu yidhi waxaa la idhaha markii guriga lagu garaacay gabadhii muslimadda ahayd ee lagu yidhi amiir almuminiinkii baa ku doonaya ayaa gabadh way naxdayo ilmaa caluusheeda ku jiro way dhicisay baa la idhaha naxdintii markii la yidhi amiir almuminiinkun baa ku doonaya marka way ka soo noqdeen muslimiintii oo waxay kusoo noqdeen amiir almuminiinka waxa la ya amiir almuminiin waanu u sheegnay laakiin gabadhii mushkilad baa kusoo korodhay ilmay siday naxdintii gabadhii way dhicisa dabeete ahlu shuuri muslimiintu iskugu yeedhay cumar bin khadaab yacni waa qof muslima oo calool ku jira dhimashadii cumar bin khadaab intuu u taliyaa markaas ahlu shuurihii muslimiintoo dhan baa ka fadhiistay qadiyaddii yani waa qof dhiciyey oo weliba dee ku dhacday arin dariiqii saxdaa loo maray leanno gabadhii waa loo tegay albaabkeedii baa lagu garaacay lama hadidin laakiin waxaa la yidhi amiir almuminiinkaa kuu yeedhay intaasoo keliya tii baa naxdintii ay ka dhalatay gabadhii in dhibaatadaasi ay gaadho xadaska laba arrimoodba waynu ka faa'iidaysanayna cumar binu khadaab siday ugu weyneyd qof muslima in wax la gaadhsiiyo ilmaha yar caloosha ku jirana ha noqdeen wuxuu iskugu yeedhay ahlu shuurihii muslimiinta saddex iyo labaatanka dowladooda carbeed ee maanta jira bariga dhexe ee maanta la sheegay dunida oo dhan ay isku hayso eeshiyada fog ee magarata la yidhaahdo asharqu laksa ama fariska la yidhaahdo dhulalkaasoo dhan kala badh buu ka telinayay cumar bin khadaab radia allahu canhu oo marka aynu ka hadlayno tuulo yarow buu telinayay arrintaa dhacday darteed ba ahlu shuurihii oo dhan la yidhaaha ka fadhiistaan maadaama dhibaata ay timid oo qof muslim oo calool ku jiray dhibaata ay gaadho go-aan bay soo saareen ay leeyihiin amiir almu'miniinku waa saxsanaa wax dhibii ma jirto dabeete cali bin abi aalib oo keliya ayaa ka maqnaa baa la yidhahdaa xadaskaasi daaif buu yaro gaadho waxaa la idhaha markii arrintii dhammaad adugu dhammaad ay ku dhowdahay ayuu yimid daa'imanna waxaa la idhaha cali bin abi aalib hadalka waa ugu dambaysiin jiray leanno xakiim buu ahaayo inta badan hadalkuu heli jiray fa kaana yaquulu lahu famaa taquulu yaa abaalxasan culimmadu waxay idhaahdaan hadalka markuu soo dhammaystiro isagu ugu dambaysiin jiray wuxuu odhan jiray yaa abal xasan adiguna arrintaa maxaad ka leedahay marka cali bin abi aalib ayaa wuxuu la hadlay cumar bin khataab wuxu uhi yaa amiir almu'miniin ma waxaad jeceshahay inaanu go-aan ku siino oo ah sida aad ilaahay kaga badbaadayso umaduna ay ku badbaadayso mise waxaad doonaysaa inaanu kuu go-aamino sida aada jeceshahay adigu raggii rag ahaabaa uu ahaa wuxuuhi waxaanu jecelnay sida aan ilaahay kaga badbaadayo ya ummadduna ay ku badbaadayso wuxuuhi waan iska bixin lacagta waa lagugu leeyay aniga aragtidayda cilmigayga yaraa markaan isu geeyey muslimiintana weliba ma ahay jeebadaadaad ka bixinaysaa buu yihi diyadaas iyo bixi adugu magarata arrintaas cumar binu khataab wuxuu uhi sidaasaan ku qaatay buu yihi radia allahu canhu laa khayra fiikum in lam taquluu itaqi اllaha ya cumar walaa khayra fiina in lam naqbalha laa khayra fiikum in lam taquluu itaqi اllaha ya cumar ma ay dhacayso buu yihi war khayr ma liidin buu yihi haddii laydinka waayo nin intuu isa soo taago idhaahda itaqi اllaha ya cumar cumar bin khadaabow ilaahay ka yaab oo ilaahay usoo noqo marka arrin yimaado walaa khayra fiina in lam naqbalha annaguna khayr ma lihin buu yidhi markaad tidhaahdaan war ka daa haddaanaan idin aqbalin sida umaddu ay ku badbaadayso idan dadkii wanaagsanaa sidaasay ahaayeen bashar bay ahaayeen saxaabadu waa isqaban jireen laakiin waa kala garbixi jireen waa isqaban jireen laakiin waxay lahaan jireen cid kala saarta oo yacni waxa weye nin walba gidaal ku xidha marka dee wax yimaadaan oo wax u sheegta ayay lahaan jireen fii suurati الnisaa laa khayra fii kahiiri min najwaahum ila man amara bisadaqati aw macruufi aw islaaxin bayna اnnaas waman yafcal dalika ibtigaءa mardaat illah fasawfa nu'tiihi ajra caظiima aayadda fii suurati nisa boqol iyo afar iyo toban ilaahay wuxuu leeyahy laa khayra fii kahiirin min najwaahum in badan oo faqi khayr ma lahadaa ilaahay faq fara badan oo loo faqa ama shirar badani khayr ma laha ilaa man amara bisadaqatin shir la leeyahay war waxa weeye cid ha lagu tabantaabiyo mooyaane aw macruufin ama wanaag laysku falayo mooyaane aw islaaxin bayna annaas ama dadka gudahooda lagu hagaajinay markaa saddexda arrimood ee marka shir la qabto ugu fadliga badan leh maxaa ka mid a in dadka lagu heshiisiiyo markaa jazaakum allahu khayr guurteeda waxaynu leenahay shaqadii rasmiga ahayd ee ilaahay ku dhawaaqay ee qur-aanka lagu sheegay ee mu'miniintu ay lahaayeen baa qaateen waa shay aada u wanaagsan ilaahayadu ku asturo laakiin waxa weeye aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaat illah fasawfa nu'tiihi ajran cadiima mu'minku ma sinaysan karaa haa mu'minku wax ma xadi karaa haa mu'minku been ma sheegi karaa maya waa xadiis saxiix been waa loo diiday qofka mu'minka inuu been sheego walaysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi fayunmii bilkalaami khayra bal xadiiskaa u fiirsada been sheego maaha ka dadka gudahooda hagaajinaya ee hadalka ku daraya been waa loo baneeyey subxaana allah waa markii keliya beenta la baneeyey waa maxay waa marka aada dadka heshiisiinayso hebeloo hebel maanta oo dhan kulaa ninkaasi inaan qoorta ka jiro mooyaane arrinkaygu arrin maaha ayaad odhanaysaa subxaan allah hayaay ninka maanta oo dhan wuxuu laa ninkaa nin ka wanaagsani ma jiro intaa adigaa bugtay hadalkii bedelaysa waa markii keliya la baneeyey inaad hadalka been gasho markaa dadka muslimiinta a heshiisiinaysa iska daa imanka inagu waynu kusii daraynaa intii uu qofku yidhi ee wanaagsanayd baa la kordhinayaa oo la leexinayaa subxaan allah innagana maxaa laynoo baneeyey marka la doonayo dadkii in laysu keeno waa marka keliya laysa alkadaabu aladi yunmi bilkalaam ma aha mid been sheegaya buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninka hadalka kordhiya lakay yuslixa bayna naasi uu dadka u hagaajiyo bartankooda kaa waa loo baneeyey buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaad dadka isu keenayso hadalkii waxbaad ku daraysaa oo hadal aanu qofkii odhanoo laakiin wanaagsan ayaad ku daraysaa waxaad leeda wuu ku ammaanayay waxaad leeda wanaag buu kaa sheeganay waa hadal aan jirin si aad dadkii iskugu soo jiido idan waxaynu leenahay in laga shaqeeyo dadka in la heshiisiiyo waa shaqadii ambiyada oo wixii laynoo diray wey xadiidka uu bukhaari wariyey ee fatxiga ku sugan abi muusa wuxuu yihi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxaa soo qaabilay saxaabiga loo yaqaan xasan bin cali bin abi taalib isagoo masaajidka salaadii jimce ayuu soo qaabilay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilka caddeeyey oo uu yidhi kaasi waa inankaygi buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam walacalahu allahu an yuslixa bahu walacalahu allahu an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaa laga yaabaa buu yidhi in ilaahay uu ku heshiisiiyo inankaa yar ee arkaysaan marka waa xasan bin cali bin abi taalib laba kooxood oo muslimiinta ka mid a oo isdilaya oo awood badan ayaa ilaahay laga yaaba inuu ku heshiisiiyo ayaa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka cali bin abi taalib inankaa uu dhalay xasan iyo xuseen inankiisa weyna xasan la odhan jiray buu ahaa idan xasan bin cali bin abi taalib labiyo toban kun oo mujaahid oo dee raggii rag ahaay ayuu watay markii uu ciidankiisa u dhiibay mucaawiya bin abi sufyaan subxaan allah waxaa la yidhaha inuu madiine qabsado wuu ku signaa markaa wuxuu hi war maxaa cali bin abi taalib waa kii istishaaday wuxuu hi war maxaa muslimiintu ay isku dilayaan waxa weye ciidankii baan kugu wareejiyey taladiina aadaan kugu wareejiyey anaa ka tanaasulay anigoo khilaafada leh ayaa u yihi cali xasan bin cali bin abi taalib istili maayaan muslimiinta anaa ka tanaasulaya buu laakiin waxaan kuu sheegaya buu yihi cadaalad baa lagaa rabaa buu yihi oo dadka muslimiinta ah u cadaalad fal ayaa uu ku yihi xasan bin cali bin abi taalib idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam tanabu-aadkiisii bay ka mid ahaa ilan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa heybka u tilmaami jiray mararka qaarkood oo waxyaalo badan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka sii warramay oo dhacay ayaa jira tanaa ka mid ahayd waayo cali markaas xasan bin cali bin abi taalib inan yar oo aan guursan oo dacyar oo dadkii masaajka ku ciyaara ahaa ayaa uu ka mid ahaa marka uu kelmadda rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yiri xadiidka alimaam lbukhaari uu wariyey jaabir bin cabdillaahi uu soo arsaaray radia allahu canhuma rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu usoo baxay niman murmaya waidaa axaduhumaa yastawdicu alaakhara wayastarfiquhu fii shay wahuwa yaquulu wallahi laa afcalu fakharaja calayhima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ayna almutacali cala allahi laa yafcalu lmacruuf laba saxaabi baa ishaysta marka mid baa qaylinayo midna wuu baryaya bukti oo arigadaa buu leeyay midna ilaahay baan ku dhaartay wallaahi inaanan yeelayn buu leeyayo aada buu u dhaaranaya ayna almutacali cala allahi marka rasuulku waa cadhoodayo meeye ninkii ilaahay ku dhaaranaye lahaa wallaahi inaanan yeelayn waa kee buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kelmadii buu rasuulku diiday ninkii dhaaranaya lahaa wallaahi inaanan sidaa yeelayn subxaan allah waxaad la yaabaysaa imaka waxaa laysku haysto waan idiin sheegaya yaa alle waxaa imaka laysku hayste lagu murmay adan afar milyan wey somalilan baa wadale dalkan iyo dadkan iyo talada wadale saddexdan laga sheekeynayo ama intan xukuumadda joogtay kontonka iyo xisbiga kulmiye muxuu ka yahay adan somalilanka ya waa afraad wey halgenkii umadda maxay ka yihin waa afraad marka ummadda loo eego one point yani one point one percent kama ah marka waxa wey waa taladii ummadda waxaa laga hadlaya maaha inay u qaataan xisbiga kulmiya in arrinta talada ummadda iyagu ay leeyihin oo keliya ummadda alle wax yani codkan ummadda alle taladan ummadda alle ilaa amaanatan walaysa tucma marka waa in la tixgeliyo dadku waxay doonayaan markii cumar binu khadaab oo dhintay ayuu iskugu yeedhay lixdoodii waliba aarga aada ugu fiirsada in badan baanu wax idiin sheegnay dhibaatada ilaahista waxa weeye man yacmal biha tala maxay taraysaa wanaagsani haddaan lagu dhaqmayn oo aan la yeelayn oo aan magaratay la raacayn wax allaale waxay taraysaa ma jiro talada waxaa loo soo jeedinaya in la raaco lagu go-aan qaato lixdiinana muslimiinta ugu fadli badnaabuu u yeedhay markii talada muslimiinta uu sii dhimanayay wuxuu waan waa ogtihiin waan dee dhibashadiydii baa soo dhow marka dhiiggii baa la joojin kari waaya waayo saddex tooriyood baa lagu dhuftay cali bin abi aalib marka cafwan cumar bin khadaab waxaa la idhahdaa biyaha caanaha la siiyey caanihii baa halkan ka soo baxay biyaha la siiyo biyihii baa halkan ka soo baxay waxaa loo ogaaday inaan la joojin karin marka wuxuu ogaaday aadna buu u dhiig baxay cumar bin khadaab radia allahu canhu wuxuuhi waarintaana dhiman igu yeedha nimankii meeshan dee lixdii igu yeedha hogaanka muslimiinta oo dhan marka lixdii baa loo yeedhay soo fadhiisiya buu yii hortiisay soo fadhiistay wuxuu hi lixdiinaasi saddex cisho go-aan ku soo saaray nin saxaabadii ka mid oo raggii ugu adkaayana wuxuu hi war haddii albaabka isu taag saddex cisho hadday go-aan ku soo saari waayaan wuxuu yidhi hadday saddex iyo saddex noqdaan adugu mid afare buu yidhi afar iyo saddex ha noqdaan buu yidhi haddii saddex ay diidaan buu yidhi markaad adugu afarayso waa three against four macnaheedu waxa weeye waa saddex iyo afar majoritigii baa lalaga leeyahay saddexdaa madaxyadooda halkaa dhig buu yidhi yaanay ka bixin meesha buu yidhi bale ragaa u fiirsada ragga la laynaya waa kuwe waa sacad bin waqaas waa dalxa bin cubayd allah waa saciid bin sayd waa cabdiraxmaan bin cawf waa kuwii iyagoo lasoo taagnaa jannada loogu mushaareynay war yaanay muslimiinta khilaaf gelina madaxyadooda halkaa kaga tag buu yihi saddexdaas haddii saddex cisho ay go-aan ku soo saari waayaan oo aada waxba ka garan weydo iyagana madaxyadooda meesha kaga tag buu yidhi muslimiintu ha tashadaan subxaan allah waxa weeye maxaa laga hadlayaa laa cali bin abi aalib walaa cabdiraxmaan bin coof walaa raggii dee rag ahaa eed og tahay way ragga go-aankaa uu ka gaadhaya cumar bin khadaab radia allahu canhu kuwaas yaanay khilaaf uma degenin buu leeyay wuxuu u yeedhay labadii nin ee uu tuhmayey oo cali bin abi aalib iyo cusmaan bin cafaan oo uu markaa isleeyahay waa labada ugu codka badan la muslimiinta waa dhagaysla buu yihi cali bin abi aalib oo taladan rasuulkaa ka tegay calayhi salaatu wassalaam ha ka tagee wuxuu kaga tegay abubakr bin abi quxaafa abubakar wuxuu ahaa ninkii muslimiinta ugu fadliga badnaa wuxuu ahaa ninkii ugu aqoonta badnaa wuxuu ahaa ninkii ugu kartida badnaa wuxuu ahaa ninkii ugu toosmida badnaa wuxuu ahaa ninkii ugu dhibirsanaa wuxuu ahaa ninkii ugu ururinta badnaa ayuu ahaa miyaa layska doortay abubakar hadday reernimo noqoto saddex reer baa quraysh ugu waaweynaa reer waa reer beni umaya oo makaba iyagaa lahaa oo cismaan binu cafaan baa ka dhashay reerna waa reer beni haashim oo dee wareerkii furaha kacbada haysto dee rasuulkaa ka dhashay calayhi salaatu wasalaam oo weligoodba iyagaa kacbada furaheeda haysta reerna waa reer beni maksuum oo ninkii abuljaal la odhan jiray camar binu hasham oo khaalid bin olidiya baa ka dhashay oo waa quraysh waa reerkii hubka u hayn jiray saddexdaa qabiilaa quraysh ugu waaweyn reer beni cadi binu nawfal waa cumar binu khadaab baa ka dhashay oo isaguna maxkamaday u haysan jiray abubakar waa reerka ugu yar quraysh qabiilada ugu yar yar yar yar quraysh ku ka tirsay abubakar islaamku tusaaruu soo qadimay waxaan maanta gaaladu ay ku faaleyso kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddon sannadood ayaa islaamku yaa ugu wanaagsan yaa ugu karti badan yaa ugu aqoon badan yaa ugu wanaagsan yaa ugu ururin badan yaa ugu yaa ugu islaamku waa tii uu ku shaqaynayay wuxuu war meesha abubakar baa rasuulku u dhiibay anigana wuxuu ihi way garanaysaano sidaan ku imid waa ogeydeen buuri abubakar markii u dhintay shan meelood bay isku khilaafsanaay uu yeedho wuxuu ihi waxaan doonayaa meeshii dagaal baynu ku jirnaa markaa labadii quwuud baa haysta muslimiinta shaamna dagaal baa ka socda ciraaqna dagaal baa ka socda islaamku maanta laba dagaal buu ku dhex jiraayo wuxuu u baahan yahay alqawiy alaamiin nin qawiya oo oo aaminah maantana adiguu noqdee ma ka tanaasushay buui waxaynu isku khilaafsanay wuxuui kamaan tanaasulin oo kusii adkaysinaya buui taladii baan ku dhiib adugu sidaasuu taladii cumar bin khataab ku qabtay oo wakti dheero wakti kale dhoosa almuhim wuxuu war anigana maanta waa ay arkaysaa sidaan ku imidna waa ogeyde abubakar baa ii dhiibay oo sidaa gartay muslimiintana wuu kala tashaday lixdan uu yeedhay ahlu shuuraa nin keliyaa diiday shanna way isku waafaqeen wuxuu war waa arkaysaan abubakar markuu xanuunsanayay cumar binu khadaab wuxuu ihi koob iyo toban meelood buu rasuulka ku diiday koob iyo tobankii intaba qur-aanku isagu raacay anigana shan meelood buu iigu diidan yahay haddana markii aan idin eegay maanta dhibaatadiina ku jirnay isagaa idin nabadgelin kareen taladii baan u dhiibaya ka warrama shan baa yidhi ilaahay baa ku waafajiyey dalxa bin cubayd alaahi baa yidhi caare ha nagaga tegin caare ha nagaga tegin cumar bin khataab adan waan isjilaynaaye oo dalxa bin cubayd allah saxaabi kulul buu ah oo ficlan run buu ka sheegaya waana asharatu lmubashiriin sa abubakaro markaa waxaa la yidhaha meel yar buu fadhiyo caaishuu yidhi sii adadkee dhiban baanu murbaynahay abubakar waan kici kareen ba yidhi atkhawifinu billaahi subxaanahu watacaala maalinta ilaahay igu baqadgelinaysa wallahi aquulu lirabbi innii istaknafta ahlaka khayra ahlik ilaahay waxaan ku odhanayaa buu yidhi ilaahay oo sidaasaan u eegay markaasaan arkay kii ugu khayrka badnaa inuu cumar yahay kii baan kaga imid baan ku odhanayaa baan ku yidhi go-aankayguna waa kaasi ayaa uu yidhi e wuu go-aamiyey dalxa isagoo ka cadhaysan buu ka baxay markaas shan iyo mid bay noqdeeno sidii buu muslimiintu iskugu yeedhay sidaa kumuu daynin waxaa la leeyay wixii hoggaanka muslimiinta ahaayo dhan buu iskugu yeedhay masaajidka wuxuu yidhi war waa arkaysaan waanan xanuunsanayaa ahlu shuurihiina waan la tashaday waxay isku waafaqeen cumar bin khadaabe raalliba ka timi muslimiintii oo dhan oo dee masaajidka sidaa u fadhin gacantaa loo taagay wax dhakada laga keeni jiro oo lasoo rari jiray islaamka gudihiisa laguma hayo muslimiintoo dhan baa u codaysay radinaa yaa khaliifatu rasuuliillah ka raalli baanu noqonay khaliifkii rasuulka waxa aada ku aamisay marka cali bin abi aalib buu weydiy ayuu waaninaya wuxuu le wareedha haddaad calow kusoo baxdo talada sidaasaanu kusoo wado ilaahay baan kugu dhaariyay reer bini haashim muslimiinta ka ilaali waa reer weyn waa reerkii nebigu ka dhashay waanu ognahay qiimahooda iyo karaamadooda laakiin boqortooyaha ka dhigin islaamko reer beni haashim talada yaanay u badan cadaalad iyo kitaabka iyo sunnacanan kugu ogahay orodoo iska tag buulaasuli hore cismaan igu yeedha cismaan baa loogu yeedho col waa dhigayso waa reer beni umaye muslimiinta ka ilaali waa reerkii maka deganaa marka wuxuu leeyahy muslimiinta taladooda cusman bin cafaan baa kusoo baxay halkay fitnadu ka dhacday waxaa la idha taladii muslimiinta reer beni umaye toban gobol bay ahaayeen sideed bay qabsadeen reer beni umaye halkii uu kacdoonku ka dhacay muslimiinta haddaba waktigii saxaabada sideed gobol bay qabsadeen reer beni umaye waa kelmadii cali bin abi daalib uu ka tilmiyey waxaa taladii muslimiinta kusoo biiray niman qoraalka bedela oo cismaan bin cafaan haddana ku hoos jooga ayaa taladii muslimiinta kusoo biiray waana kuwii uu kala telinayey kacdoonkii ugu dambeeyey muslimiinta gudahooda ka dhacay heshiis bay wada galeen cismaan bin cafaan niman muslimiin oo meel ka yimid dabeeta qoraal buu u qoray qoraalkiibaa lagu kala tegey show mabay akhriyeen qoraalka show markii ay tegeen ubay qoraalkii hoostiisa akhriyeen nimankaasi markay ku yimaadaan waanu afgaran laanay aakhiraha loo diro subxaan allah waanba ismaan bin cafaan baa warqadan qoray oo amiirkii mu'miniinta kelmaddaa qoray oo ficlan culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin in dhexda laga bedelay dib bay usoo noqdeen dagaalkii wuxuu ka bilaabmay gudihii madiinuu ka bilaabmay dagaalkii maalintaa bilaabmay ilaa maanta muslimiinta kaa ku socda wey war khilaafka ha laga ilaaliyo ummadda waxaanu leenahay idinkuna war ha kala raacina ya ha kala raacina waxa weye ninkii qaldan ama madaxweyneha ha noqdo ama ha noqdo mid kale oo kasoo horjeeda oo magac sheeganaya ama xisbi dhan ha noqdo ama koox ha noqdaan ama baarlamaankao dhamaystiran ha noqdo ama konton ha noqdaan hadeer ummadda ka weyn intay doonaan tiradoodu ha noqoto soo wax gacmaha ku jira maaha waa in la yidhaahdo war ka daaya sidaas waa qalad oo ummaddaa ku jabaysa marka baaraka allahu fiikum talada aanu halkan ka bixinayna waxay tahay ee aanu guurtida kula talinaynaa hawshaa ku jirta war cadaaladda ogaada war waa la garanaya waxa la ysku hayo waxa lagu kala baxayaana waa wax fudud saacad ma qaadanaysa haddiina loo dhiibo saacad may qaadatay qaar baa ku odhanaya aw xirsigaa haddii loo dhiibo de mar keliyu kala jaraya dee lama doonay in la kala jaro sheekho waxaa la doonaya in la kala luusho dee haddii kala mashruuc baa dhimanayna dad badan baa mashaariicdooda ku haysa waa in wuxuu la wadaa mawto la wareegaago oo dadkuna ay dawaqsanaadaan oo suldaanku halkan ka soo kaca oo maxay caynka oo sida yani ummadii taladeedii baa mashruuc wada noqotay waa in mashruucu lagu jira laakiin arrinku waa arrin urursan aada u urursan macaamilaanu saacad taagna leanno intii baynu soo taagnay wixii qornaa baynu garanayna wixii joogay baa la garanaya waa basiitide kada sidaa dhe laakiin go-aankaasi muxuu ku xidhan yahay waa inaad marka hore dalkan ku xidhan tahay oo aada iyo u danaynayso ayo waa inaanad xisbi u danaynayn waa inaanad qabiil u danaynayn waa inaanad koox u danaynayn waa inaanad interest yani dan khaaso oo adigu aada leedahood isleed ama way kaa xumaanaysaa ama way ku wanaagsananaysaa ama waxbaad ku helaysaa waa inaanad u danaynayn waa in maslaxadda ummadda sidee khayrku ku jiraa oo cumar binu khadaab baad imanka dhaarinaysaa buu yidhi adeer maxaa loo dhaarin waayey buui dee dhaar baa lagu yeeshay waa masaajidka bartankiisa waa muslimiinta o dhan ninkii ugu fadliga badna yaa amiir almu'miniin arrin baad keentay arrinkiina dhaar buu ku xidhan yahay dee waa ku dhaarinaynaa masaajidkaanu weliba kugu dhaarinay waa saxaabi saxaabada kamida isqabteen cumar binu khataabo markaasaa wuxuu yihi maxkamadda kaale sida waalan uga tegi maayo meesha yare aduu so meeshii aad adugu lahaydeed adugu magacawdii ka joogiy so meeshaan ugu tegi maayo iga daadeer waa cumar bin khataab waa amiirkii mu'miniinta ayaa la diiday in maxkamadiisii la tago adeer ma tegaya buu ina iga daayay haddaan tago waan ogay go-aankeedii baa si yaallaan garanayaa adeer maxaa talaa buu yidhi siduu anigu sayid binu sanad maan ku kalsoonay haddii arrinkan laga cadaalad falayo aniga saxaabigaasay igu dhanta ee cumar binu khataab u tago oo waxaad ku tidhahdaa sayid binu saamit ayay aniga igu dhanta cumar binu khataab baa loo tago waxa amiir almu'miniin dee saxaabigu wuxu uhi sayid binu saamit bay igu dhantahay dee raggii isku kalsoonaaday ahaayeen adeer isagana anaa isaga igu dhantay buu ihi cumar binu khataab muxuu doonaya de wuxuu doonaya inaan maxkamadii la geynin aad adugu magacaawbatay wuxuu doonaya in masaajka la geeya iyadana masaajka igu dhantay ina geeya buu yihi cumar binu khataab iyadana sideedaa ku qaatay ilaan qofku marka gartiisu caddahay ciddii loo dhiibaba waddu haystaa caday dadkii wanaagsanaa isku kalsoonabay ahay masaajkii baa la yskugu yimid oo labadoodii horta markii hore yihi ya amiir almu'miniin buu yihi cumar binu khataab oo dee soo dhaweeyey waana masaajka bartankiisa wuxuu hi war mar dambe aniga amiir almu'miniin hay odhani buu yihi ka miyaad garanaysaa buu yihi haysta waa sayidulqur'aan waa ninkii qur'aanka rasuulku ka dhagaysan jiray baa haysta buu yihi marka aniga magac haygu yeedhin buu yidhi oo meeluna wada jooji hay odhan ya amiir almuminiin magac gaara haysini buu yidhi ilaa inta aada gartayada qaadayso iska ilaali kelmadaasu yidhi yaanu moodin inaad aniga wax gaara isid qoranayso halkiiba dee gartiibuu ku qaaday sayid bin saabis dee cumar binu khadaab baa dhaar lagu yeeshay halkiibu ayaa lagu dhaariyey masaajka bartankiisa yaa odhanaya cumar binu khadaab oo amiir almuminiinka yaa la dhaarin arrinkiina halkiibuu ku dhammaado nin walba danihiisuu qabsaday ila arrinkii waa lasoo afjaray alqadaau qadcu nisaac walow kaana xukma dardoosh waxaa la yidhi garsoorku waxa weeye doodoo lasoo afjaro xukunkii qarqooshna a noqdee war dadka ha la kala saaro oo markay wax yimaadaanna weliba wixii ummadda khuseeyay aanay dadka khilaafku gaadhin markaa ilaahay siduu khayr ku jiraa in waafaji halkan waxaynu uga ducaynaynaa laba saddex qof oo xanuunsanaya oo alxamdu lilah dadka masaajidka ku xidhana ilaahay caafimaad ha siiyo inteena xanuunsanaysa ee joogta iyo inta maqan ilaahay caafimaad ha siiyo intaa soo codsatay saacatulijaabaa ku jira ilaahoo doomaannu ay jilicsan gacmahaanu ku horeysanna ilaahw caafimaad siiyo sala allah